magaalada boorama ayaa lagu qabtay munaasabad ay ku qalinjibinayeen in ka badan boqol labaatan iyo shan arday oo dhammaysatay kuliyadaha kala duwan ee jaamacadda adal munaasabada lagu maamuusaya ardaydan ayaa waxaa kasoo qeyb galay maamulka degmada bahda waxbarashada waalidiin macalimiin iyo ardayda loo qabtay munaasabada gudoomiyaha jaamacadda adal mudane xasan alas ayaa ka warbixiyey ujeedka loo qabtay munaasabada adal university sida la sheegay aasaaseegu ma ma fogeyn haddana intaa ay jirtay waxay qaaday tallaabo weyn bay kor hore u qaaday markaa waxaan taa taabanaynaa bal waxyaalaha muxuu ahaa u qorshaysan iyo waxay qabatay baan muxuu ahaa taa taaban doonaa haddii la yidhahdo anaa ku hadlaya magaca boodhka ku hadlaya runtii maanta baaskan qalinjibinayaay oo ah boqol iyo shan asan arday waxay ka qalajibinayaan toddobada qaybood fakalti ee jaamacadda iyo ka qaybgelinayaan oo ay ka mid tahay daawada iyo qaliinka neefsinka laabka iyo ilkaha iyo indhaha aqoonta indhaha iyo public health waxaa intaa soo raac oo kale oo toddobaada human nutrition ama nafaqada bini-aadanka baa inla qaybta waa fakalka toddobaad toddobadaa qaybood bay ka kooban tahay muxuu ahaaye jaamacaddu ilaa iminkaa soo faar markaa kuwa wax ka qalijabinay dhammaantood boqol iyo shan ilaa shan qaar ka mid ah marti sharafta kasoo qayb gashay munaasabada ayaa bogaadiyey maamulka jaamacadda iyagoo ardayda kula dardaarmay inay ku dadaalaan xirfadaha gaar ahaan caafimaadka tacabka badan iyo dadaalka badan iyo juudka soo geliyey waxaad leedaha waxaad le waad mahadsantihiin runtii waxaad ku dadaasheen mustaqbal ifaya oo aad arkaysaan waxaad ku dadaasheen mustaqbal iyo horumar aada degmada iyo dalka iyo dadkaba inaad u hildhaamisaan wax kusoo kordhisaan waxaan leeahay ilaahay mustaqbal khayr qaba haynila kulmiyo waalidkii iyo macallimiintii iyo guddoomiyaha jaamacadda iyo madaxweynaha jaamacadda ee ini soo daadiyey halkan ini soo gaadhsiiyeyna ilaahay miisaanka xasanaadka ugu daro muqan aada ku socotaan eed maanta waanba bixi doontaane waa saajubayji weeyaan waa suuq buuxo weeyaan dadaal fara badan baa iniga baahan yahay kartidii iyo dadaalkii faraha badnaa ee hadwadeen oo lamalaabo baa lagaga baahan yahay markaad ardayga ahayd mas-uul baa laga ahaa laakiin maanta adaa mas-uula oo madaxweynaha jaamacadda adal abdidhaktaar dafcaan jaamacadi hadda wuxuu inigu dari doonaa aqoon-yahanka somalilan waxaanad ka mid noqonaysaan aqoon-yahanka somalilan baad ka mid tihiin maanta laga bilaabo maadaamood qalinkiina hadbadelanaysaan dhakhaatiirta waxaa leehay jaamacadda ka baxday cilmiga aad baratay waa ammaano ammaanatun calaa acnaaqikum waa ammaano ilaa in la weydiin doono cilmiga dadkeenu waxay dhaadiin wadaadada la weydiinayaa dhakhaatiirta waa la weydiinayaa injineerada waa la weydiinayaa nin kasta oo cilmi barta waa la weydiinaya waxaan jecel lahay boqol iyo shan iyo labaatankiinaas maanta qalinjabinaysaa inaad noqotaan dhammaantiin cabdiraxmaan dhakhtar cabdiraxmaan jaamaxadii inaad dhammaantiin aad noqotaan maalinta uu xaraf kuu kordho xarafkaasi wuxuu sheegaa aqoontaada inta ka dhiban taasi waxay sheegaysaa markaa maadaama aad culuum caafimaadna ku takhasusteen mas-uuliyad dheeraadan way leeyahay caafimaadku waxa weeye wuxuu u baahan yahay isxilqaan dheeraada waxa waxbarashada iyo qofka aqoontiisa macna u sameeyaana waxa weeye waa akhlaaqdiisa iyo discibliinka iyo habdhaqankiisa dufcadan waa dufcadii shanaad ee ka aflaxda jaamacadda adal ee magaalada boorama tan iyo markii la aas-aasay